maamulka s s c khaatumo ayaa waxa uu cambaareen adag u soo jeediyey maamulka isku magacaabay puntland iyagoona ku eedeeyey in puntland ay carqaladaynayso maamulkooda wasiirka warfaafinta maamulka s s c khaatumo najiib barqadle ayaa sheegay in maamulka puntland uu faragelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro isagoona sheegay inay cambaaraynayaan maamulka s s c khaatumo waxa uu si adag u cambaaraynaya faragelinta sharci darrada ah ee maamulka puntland ku hayo arrimaha gudaha ee deegaanada s s c khaatumo puntland oo u muuqanaysa inay isku dayeyso carqaladaynta geedi socodka iyo horumarka ka hana qaaday deegaanada qaar ka mida madaxda u sarraysa puntland waxa ay ku howlan yihiin tallaabooyin baalmarsan go'aamadii lixdii februari kuwaasoo wax u dhimaya wada wadajirka deris wanaagga iyo iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul maamulka s s c khaatumo ayaa ka mid ah maamulada gooni ogoosadka kaasoo ka soo horjeeda maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa